magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada caruurta gaar ahaan sidii loo hubin lahaa in dhammaan caruurta da-da waxbarashada ku jirta ay helaan fursado waxbarasho oo tayo leh kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka magaalada gaalkacyo ee galmudug mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug bahda waxbarashada degmada qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan macalimiin waalidiin iyo sidoo kale bulshada rayidka waxaana kulanka diradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahaa sare u qaadista waxbarashada caruurta agaasimaha waxbarashada magaalada gaalkacyo ee galmudug xamdi cabdulqaadir geele ayaa ugu horeyn ka warbixisa kulanka iyo ahmadiya laga lahaa sidoo kale waxa ay ka dhawaajiday in caruurta baahiyaha gaarkaa qaba xilligan la joogo ay heleen fursado waxbarasho walow aysan weli dhammaystirnayn waxbarashadu ay hadda markaa maraysaa in xaafad kasta oo degmada gaalkacyo ka tirsan oo laga hirgeliyey iskuullo ama bablig ha ahaadaan ama iskuul community ha ahaado ama iskuul oo maxay tahen private sector ah ha ahaado taas horta marka koowaad waxay ka qayb qaadanaysaa in arday kasta asagoo xaafadiisii joogo uu maxay tahen helo waxbarasho maxay tahen uusan meel fog uusan u aadaynin intaa markii laga soo tago sida caadiga ah labadii sano ee u dambeysay waxay wasaaradda ku tallaabsanaysay ballanqaadkii madaxweyne xasan sheikhe ahaay in toban kun oo macalin la qaadanayo waxaa xaafadaha degmada gaalkacyo ee shanta ah laga hirgeliyey iskuullo bablig ah oo maxayten la geeyey macalimiintii dowladda oo maxayten labadii sanoo hadda la qaatay ay ka shaqaynayaan walow ay dugsiyada sare ku yaryihiin oo hal dugsi sare keliya uu jiro haddana waxbarashada hoose iyo dhexe xaafadaha degmada gaalkacyo maxay tahen si maxaa la yidhaahdaa bablig ah oo free ah ardaydu way u gaartay bulsho badan oo xaafadahaas degan oo ka faa'iidaystanadhanka kale qaar ka mid ah barayaasha ka howlgala magaalada gaalkacyo ayaa iyaguna ka hadlay caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta caruurta soomaaliyeed ee gaara heerka waxbarashada gaar ahaan caruurta baahiyaha gaarkaha qabta dhowr tilaabo haddii la qabto an waxaan qabaa in la gaarsiiyo horta kow in loo abuuro wix wax lagu baranayay haddii wasaarad ka shaqayn karto dugsiyo inay helaan dhismo iskuul inay helaan macalimiinta dowladda oo ayaga safiiro nabadeed wax in wax soo daro nabadii lagu soo daro iyo qeybo ka hadlaysa lagu soo daro macallinkii wuxuu jaanis u helayaa in xiisadiina uu bixinayo oo wixii buugga iyo manhajkan mataqaanaa ardayga ugu qornaana uu bixinayo ardaygiina maskaxdiisii uu dhisayo oo mataqaanaa nabadgelyadii iyo wanaagga nabaddu ay leedahay uu ku dhisayo oo uu ku shubayo kulankan oo intiisa badan diradda lagu saarayay sida caruurta yaryar u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh ayaa ujeeddada ugu weyne laga lahaa ay tahay in la dhiirogeliyo sare u qaadista waxbarashada caruurta gaar ahaan caruurta baahiyaha gaarkaa qaba